بsم الlh الرحmن الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh صلى الlه عlيه وعlى آlه وصaحبه وsلم اllهma وفقna min الqول والcmل لma تحibه وترضى أkhawاatي fi الlah ugu horeyn ilaahay تbaaraka وتaعaalى ayaa mahad oo dhami u sugnaatay allaha inagu kulmiyey guri guryihiisa ka mid ah innakoo iswaaninayna oo ilaahay diintiisa wax ka mid a isku sheegayna kuna sugan goob fadli badan iyo wakhti fadli badan allaha ina soo waafajiyey ayaa mahadoo dhammi u sugnaatay waxaa kaloo mahadsan walaaladeenna qiimaha badan ee soo qabanqaabiyey waxa weeyaan nadawaadkan xidhiidhka ahaa ee akhuuna sheekh mukhtaar uu ugu horeeyo iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa baaraka allahu fiikum idinkuna istijaabada iyo kasoo qaybgalka aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin walaalayaal wakhtigoo kooban aawadeed waxaa mowduuceennu uu ku saabsanaa mowduuc aynu odhan karro waa dhuuxii iyo asalkii iyo asaaskii diinteenna waa mowduuc la-aantii aanay diinteennu inoo sugnaanayn waa mowduuca akhuuna uu tilmaamay ee towxiidka iyo muhimadda uu leeyahay iyo waxyaabaha burinaya sida aad ka dheehan kartaan ciwaanka waa mowduuc ballaadhan oo u baahnaa majaalis iyo fadhiyo badan oo towxiidka oo keliya iyo fadaa'isha iyo midhaha laga goosanayo ayaan runtii fadhiyo badan lagaga soo gayoon karayn sidoo kale nawaaqidda iyo waxyaabaha burinaya ee uu ku baaba-ayo ama dhaawacaya ee nuqsaanta ku ridaya maadaama markaa wakhtigeennu uu kooban yahay oo afartan daqiiqo qadarkeedu u yahay waxaynu soo qaadan doonaa uun towxiidka iyo muhimaddiisa ugu wanaagsan ama fadaa'ilka ugu muhiimsan ee ugu mudan ee ay tahay qofku inuu ku dhiirado si uu ugu dhaqmo waxaanaynu ku gebagabayn doonaa hal naaqid oo ka mid ah waxa ugu weyn ee burin kara ama waxyeeli kara towxiidka walaalayaal lafdiga ama ereyga altowxiid waa masdar waxada yuwaxidu towxiidan waa ficilka waxada oo ah wuu keliyeeyey masdarkiisii weeyi marka altowxiid waa keliyeyn macnuhu markaa wuxuu noqonayaa towxiid ullah keliyeynta ilaahay lagu keliyeynayo khasaa'ista iyo waxyaabaha uu u gaarka yahay ee la gaarka ah waxyaabahaas in lagu gaar yeeloon cid kale lala wadaajin ayaa macnaha towxiid u yahay towxiid marka la leeyahay laa yahbutu ilaa binafyin wa ihbaat kuma xaqiiqoobayo ilaa uu ka koobnaado laba tiir oo diidmo iyo sugid diidmo loo diidayo waxaa la keliyeynaya cibaadaadku ay uga horeeyaan ilaahay kayrkii loo diidayo oo laga anfinayo iyo sugid loo sugayo rabbi keligii inuu cibaadada isagu mutaystay oo cid wehelisaa aanay jirin oo kelimada towxiidka ee kulligeen aynu ku dhawaaqayne laa ilaaha ila allah ayaa waxay ka kooban tahay labadaa tiir ee waxa weeyaan diidmada iyo sugidda oo laa ilaaha waa laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro waa diidmo ila allaahu ilaahay mooyaane waa sugid marka waxaa cibaadada loo diidayaa wax alla wixii ilaahay ka soo hadhay oo ma yacni xaq uma leh cid aan alla ahayn in la siiyo khasaa'ista ilaahay uu leeyahay wax ka mid ah waxaana loo sugayaa oo keliya cibaadada iyo anwaacdeeda oo dhan iyo khasaa'istuu rabbi leeyahi oo dhan ilaahay tabaaraka wa tacaala keligii towxiidku waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood waa towxiid aluluuhiya iyo towxiid arububiya iyo towxiid alasmaa'i waasifaat waxaana looga jeedaa in ilaahay loo gaar yeelo waxa uu xaqa u leeyahay hadday tahay uluuhiyada oo addoonku inuu cibaadadiisa alla u gaar yeelo cidkan aanu la wadaajin ah iyo hadday tahay rubuubiyada oo ah ilaahay afcaashiisa in loo gaar yeeloon cid kale lala wadaajin oo ilaahay keligii inuu yahay ka wax abuuray wax arsaaqay wax noolaynaya wax dilaya kownka iyo adduunka oo dhan isagu maamulaya yacni keliyeyntaas ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu keliyeynayo rubuubiyadiisa iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu keliyeeyo asmaadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare tacriifka kooban ee jaamica ah ee intaasoo dhan isku soo ururinaya wuxuu noqonayaa ifraad اllahi bima yakhtasu bihi min aluluhiyati wاlrububiyati wاlasmaa'i wاsifaat waa ilaahay in lagu gaar yeelo waxa uu la gaarka yahay ee uluuhiyada iyo cibaadada ah iyo rabbinimada iyo magacanta wanaagsan ee rabbi iyo sifaadkiisa sare walaalayaal haddaba tawxiidka qeybta ugu mudan ee ugu muhiimsan waa tawxiid aluluuhiya waana tii ambiyada iyo umamkoodu ay foodda isku dareen ama ay isku waxa weeyaan khilaafeen waa tii jihaadku uu ku qumay ee galka seefta looga saaray ee suuqa jannada iyo naartu ku qumay waa tawxiid aluluuhiya waayo rubuubiyada gaalada laftoodu may diidanay oo allah waa ka yidhi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allah nebi maxamedow haddaad weydiiso yaa cirarkiiyo dhulalka abuuray waxay odhanayaan allah marka may diidanayn inuu ilaahay yahay ka abuuray ee arsaaqaya ee noolaynaya ee dilaya laakiin waxaa loogu taag waaye ilaahaa abuurista lihi cibaadadana isaguunbaa le keligii caabudo cid kale ha la wadaajinina taasaa loogu taag waaye oo nebigu sala allahu calayhi wasalam taa markuu ula yimid dee waxay ku jawaabeen waxa rabbi inooga warramay oo waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina haada la shay-un cujaab ma aalihadii oo dhan ayuu ilaah keliya isugu keenay moxamed walleba wax lala yaabo ayaa yidhaahdeen waayo kacbadoo keliya ayaa saddex boqol iyo lixdan sanan dhexdeeda ay yaalleen inta meelaha kala taalla iyo inta nin walba gurigiisa u taallana hadalkeeda baddaa walaalayaal haddaba tawxiidkaas ah in ilaahay lagu keliyeeyo khasaa'istiisa waxaynu waxoogaa ka tilmaamaynaa bal tawxiidkaasi muhimadda iyo makaanada iyo maqaamka uu leeyahay iyo halka uu diinta ka taagan yahay waxay noogu daliilo inaynu garanno muhimadda tawxiidka ana allaha subxaanahu wa tacaala khalaqa alkhalqa min ajli tawxiidih ilaahay khalqiga oo dhan iyo aadamaha wuxuu abuuray in isaga la keliyeeyo oo weliba cibaadada loo gaar yeeloon cid kale lala wadaajin oo cibaadada loo badhax tiro tawxiid alcibaada oo allah waxau yihi subxaanah wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa arazaaqu du lquwati almatiin allah waxau yihi jala jalaaluh jin iyo insitoona umaan abuurin ilaa liyacbuduun anigoo keliya inay caabudaan mooyaane imaamulbaqawi tafsiirkiisa wuxuu ku soo naqlinayaa ay ilaa liyuwaxiduunii inay i keliyeeyaan oo cibaadada aniga ii badhax tiraan oo cid kale aanay ila wadaajin yacni tawxiid alcibaada un baan u abuuray keliga inay caabudaan allah waxau ihi maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ka dooni maayo arsaaqad iyo ani inay quudiyaan waayo ina allaha huwa arasaaq ilaahay isagaa aka wax arsaaqa ee dulquwati almatiin awoodda adagu saaxiibka ah marka muhimatu tawxiid waxa inagaga filan waxa uu jin iyo insi iyo khalqi oo dhanba rabbi u abuuray waa si loo xaqiijiyo tawxiidka oo keliya oo ah ilaahay keligii in la caabudo marka xikmadda ilaahay addoommadiisaba u abuuray jin iyo insiba kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba dee waa ilaahay keligii inay caabudaan taasaa muhimmad ugu filan wa mima yadullu calaa ahamiyati tawxiidi wa makaanatih ana allaha arsala rusulahu min ajli taxqiiqi tawxiid waxaa ilaahay rusushiisa oo dhan u soo diray kuwii hore iyo kuwii dambaba laga bilaabo nebi nuuxo ugu horreeyey ilaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo kii lagu khatimaya kulligood wuxuu u soo diray ilaahay keligii in la caabudo oo cid kale aan lala wadaajin oo allah waxa uu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun allah waxau ihi wamaa arsalnaa min qablika min rasuul adigoo hortaa nebi maxamedow rasuul hortaa maanan soo dirin ilaa nuuxii ilayh haddaanu soo dirrase waxaanu u waxyoonanay annahu laa ilaaha ilaa ana in arrinka iyo sha'nigu yahay mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin aniga mooyaane ee facbuduunii aniga keliga iyo caabuda allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayadda suuratu alambiyaa oo nebi maxamed u sheegay in wax alla wuxuu rusul ilaahay soo diraya horraysiya dambaysaba mid walba inuu u waxyoonayey ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro oon alla ahayna aniga keliga iyo caabuda oo cid kale cibaadada hayla wadaajinina waxaa tusinaya muhimadda uu towxiidku leeyahay ana allaha anzala alkutuba min ajli taxqiiqi tawxiid wax alla wuxuu kutub ilaahay soo dejinaya horraysiya dambaysaba waxa uu soo dejiyey si loo xaqiijiyo towxiidullah in ilaahay cibaadada iyo khasaa'istiisa loo gaar yeelo oon cid kale lala wadaajin allah waxau ihi subxaanah alif laamra kitaabun uxkimat aayaatuh uma fusilat min ladun xakiimin khabiir anlaa tacbuduu ila allah inanii lakum minhu nadiiru wabashiir ilaahay waxau ihi jala jalaaluh aliflaam ra allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa u aqoon badan oo u cilmi badan wuxuu uga jeedo xuruufta muqatacaadka ah kitaabun uxkimat aayaatuh qur-aankani waa kitaab aayaadkiisa la sugay oo la idqaaniyo wax goldaloola iyo khalad midna aan lahayn uma fusilat min ladun xakiimin khabiir dabeed kitaabka qur-aanka ah waxa laga soo kala dhigdhigoo laga caddeeyey macaanidiisaoo laga soo bayaamiyey ilaah xikmad badan oo cilmi badan xaggiisa ayaa laga soo faahfaahiyey kitaabkaas iyo macaanida wax ambaarsan yihi maxaa loo caddeeyey kitaabkao loo yacni loo kala dhigdhigay anlaa tacbuduu ila allah ay lianlaa tacbuduu ila allah si aydaan u caabudin ilaahay keligii mooye cid kale inanii lakum minhu nadiirun wabashiir waxaa markaa rasuulku uu ku odhanayaa sida ilaahay inooga xikaayooday waxaan idiin ahay idinka dige iyo bushaareeye mid gaalada u digaya oo cadaab iyo cuquubo uga digaaya iyo mid muuminiinta ugu bushaaraynaya janno iyo wanaag haadihi al aaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ujeeddada iyo xikmadda kitaabka loo soo dejiyey inay tahay anlaa tacbuduu ila allah waa allah keligii in la caabudo oo cibaadada cid kale aan lala wadaajin wax sahlan ma aha waxa kitaabka dartii loo soo dejiyey waa taxqiiqu tawxiid waa in towxiidka la xaqiijiyo oo waxa weeyaan laga run sheego waxaa tusinaya ahmiyadda iyo maqaamka iyo fadliga ama faa'iidada uu towxiidku leeyahay waxayna tusinaya altawxiidu awalu maa dacat ilayhi arusul towxiidku waa rusushii rabbi uu soo dirayey horraysiya dambaysaba kii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey halka ay ka bilaabayeen towxiidkay ahayd oo dacwatu alambiyaai waalmursaliin towxiidka ayay ka bilaabanaysa marka ummadda towxiidka loo tilmaamay loogu yeedho towxiidka wixii ka dambeeya ayaa wixii dembiyo iyo munkaraad iyo macaasi ah iyo bulsho walba cudurka ama dhibaatada u gaarka ah markaasay ka saxayeen laakiin barbilowga iyo halkay ka bilaabayaan wuxuu ahaa towxiidullaahi jala jalaaluh ilaahay wuxuu inooga warramay nebi nuux oo rasuulkii ugu horreeyey dadka loo soo diray ah waxau ihi laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih faqaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim allah waxau idhi subxaanah waxaanu soo diray nebi nuux oo qoomkiisii baan u diray oo qoomkiisu qoomkii ugu horreeye shirki uu dhexdooda ka dhaco ayay ahaayeen markaasa nebi nuux loo diray nebi nuux markaa waxa uu ku yidhi yaa qowmi icbudullaah ree tolkayow ilaahay keligii caabuda maa lakum min ilaahin hayruh mid la caabudo xaqa oon alla ahayni idiinma sugna ee isaga keligii cibaadada u gaar yeela innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim waxaan idinka baqayaa maalin weyn cadaabkeedu inuu idin haleelo oo macnaha idinku dhaco waxaa kaloo alla uu tilmaamay nebi huud markuu ree caad u diray halkuu uga bilaabay towxiidka inay ahayd wa ilaa caadin akhaahum huuda ree caad walaalkoodii yuhuud ee iyaga ka dhashay nasab ahaan kula walaalka ahaa diinta waa ku kala duwanaayeene ayaanu u diray ba alla uu yidhi dabeedisna waxa uu ku yidhi halkuu nuuxba ka bilaabuu ka bilaabo waxa uu yidhi yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru ree tolkayow ilaahay keligii caabuda macbuud xaqoon isaga ahayni idinma sugnee afalaa tattaquun miyaydaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsoonayn oo wuxuu idin faray aydaan yeelayn wuxuu idiin diidayna aydaan ka tegayn wahaakadaa nebiyullaahi saalix markii reer samuud loo diray wuxuu ka bilaabay ambiyadii ka horraysayba halkay ka bilaabeen wa ilaa samuuda akhaahum saalixa qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum sidii ambiyadii hore markuu towxiidka u tilmaamay ayaa waxa uu yidhi xujo cad oo rabbigiin xaggiisa ka timid ayaa idiin timideh ku toosnaada oo raaca oo xaqa ha ka baydhina wahaakadaa nebiyullaahi shucayb sidoo kale nebi shucaybna calayhi salaam qoomkiisii ree madyan markii loo diray waxay ambiyadii ka horraysayba u tilmaameen ay ka bilaabeen buu ka bilaabay wa ilaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum markuu towxiidkii u tilmaamuu ugu yeedhay ayaa waxau yidhi xujo cad baa idiin timid ee raaca oo hadiidina wa huwa awalu maa dacaa ilayhi khaatamu nabiyiina walmursaliina nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam towxiidku waa halkuu ka bilaabay suubanaheennii nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam nebi moxamed oo kii ambiyadiiyo rususha oo dhan lagu khatimey lagu gebagabeeye ah een isaga dabadii nebi dambe iyo waxii dambe toona aanu ka dambayn isna waxa uu ka bilaabay towxiidka oo intuu suuqyada ree maka iyo quraysh iyo aswaaqdooda intuu ku wareego ayaa waxa uu ku odhan jiray quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu waxaad tidhaahdaan ilaah xaq lagu caabudaa ma jira alla mooyaane waad liibaanaysaane taasuu ugu yeedhayo towxiidu alcibaadati lilaahi waxdah wahaakada amara asxaabahu an yabda'uu dacwatahum bima bada'a bihi nabiyuhum moxamed sala allahu calayhi wasalam sidaas oo kale ayaa nebi moxamed asxaabtiisa markuu dacwadda iyo ummadaha u diraayo halkuu isagu ka bilaabay inay ka bilaabaan ayuu amri jiray oo towxiidka ah oo bukhaari waxaa ku sugan xadiidka cabdillaahi bnu cabbaas uu warinayo ana anabiya sala allahu calayhi wasalama bacata mucaadan ila alyaman nebigu mucaad ayuu yaman u diray markaasaa waxa uu ku yidhi innaka taqdumu calaa qowmin min ahli lkitaab mucaadow waxaad u tegaysaa niman ahlu kitaab oo ree yamaneedaad ku sii socotaa oo aad u tegi doontaa falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu allaha tacaala waxa uu yidhi markaa mucaadow ha noqdo waxa ugu horreeyeed ugu baaqdaa inay ilaahay keliyeeyaan oo keligii caabudaan fii bacdi riwaayaat waxaa ku sugnayd falyakun awala maa tadcuuhum shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxa ugu horreeyeed ugu baaqdaa ha noqoto inay qiraan ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane tabaaraka wa tacaala wahaakadaa cabdullaahi bnu cumar xadiidka uu warinaya saxiixeynka ku sugan wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir ayaa uu ku taagan yihi shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah qiris la qiro ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane nebi maxamedna ergadii ilaahay ummadda usoo diray inuu yahay wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaa iyo salaada oo la oogo iyo sakada oo la bixiyo wa sawmi ramadaana wa xaji ilbeyt iyo bisha ramadaan oo la soomo iyo beytka alleh oo loo qasto oo loo xajo sheekhulislaam ibnulqayim waxa uu ku yidhi madaariju saalikiinka mujalladka toddobaad safxada labiyo labaatanaad wajamiicu arusuli inamaa dacow ilaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wuxuu yidhi rususha oo dhammi waxay ummadda ugu baaqeen uun iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahuw keligaa baanu ku caabudaynaa keligaa baananu kaa kaalmo dalbaynaa fa innahum kullahum dacow ilaa towxiid illaahi wa ikhlaasi cibaadati waayo rusushu dhammaantood waxay dadka ugu yeedheen ilaahay keliyeyntiisa iyo cibaadada in loo badhax tiro min awalihim ilaa aakhirihim kii ugu horreeye laga bilaabo ilaa kii ugu dambeeyey faqaala nuuxun liqowmih nuux waxa uu qoomkiisa ku yidhi ucbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh wakadalika qaala huudun wa saalixun wa shucaybun wa ibraahiim sidaasay ambiyadii kalena yidhaahdeen qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut waxaanu ummad walba ka soo dhex saaray rasuul oo aanu u diray maxaanu rasuulka la diray oo u xambaarsanaa an icbudu allaha wajtanibu taaguut ilaahay keligii caabuda taaguutkana ka dheeraada wma arslnaa min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ila ana facbuduun ila aakhirih hadalka ibnulqayim yacni waxa uu tilmaamayaa ambiyada oo dhan waxay ka midaysnaayeenay bulshada ugu baaqeen inay ahayd towxiid ullaahi jala jalaalu an icbudu llaha wajtanibu taaguut waa macnaa laa ilaaha ila allah oo ucbud llah waa ihbaatkii cibaadada ila allah ijtanibu taaguut waa nafyiga cibaadada ilaahay keyrkii loo diidaye laa ilaaha marka an icbud allaha wajtanibu taaguut ilaahay keligii in la caabudo taaguutna laga dheeraado macnaha ay xambaarsan tahay baa ah macnaa laa ilaaha ila allah waxaa la mid a hadalka allaahuu yidhi faman yakfur bitaaguuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwusqaa la nfisaama laha wallahu samiicun caliim ruuxa taaguutka ka gaalooba ee dawaaqiidda ka kufriya ee ka gaalooba ilaahayna rumeeya kaasi guntintii iyo xadhiggii adkaa een u go'ayn ayuu qabsaday wallaahu samiicun caliim ilaahayna waa mid maqal badan oo cilmi badan oo wax walba og oo arkaya oo maqlaaya faman yakfur bitaaguut wa yuumin billaah aayaddaas macnaheedu waa laa ilaaha ila allah oo faman yakfur bitaaguuti waa laa ilaaha wa yu'min billaah waa ila allaahu oo macnahay xambaarsan tahay laa ilaaha ila allaahu ayaa alkufru bitaaguuti waaliimaanu billah taaguutkana ibnulqayim sida iclaamulmuwaqiciinka uu ku qeexay ama ku tacriifiyey waxaa la yidhaahdaa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin wax kastoo addoonku xadkii shareicadee alla u dhigay uu kaga tallaabsado oo uu ku xadgudbo oo ah mid la raaco ama la ateeco ama ilaahay sokadii la caabudo marka khulaasada tacriifka daaquudku waa wax kastuu qofku ku xadgudbo oo shareicada uu kaga tallaabsado oo diinta uu ku khilaafo waa nooc daaquud ah marka faman yakfur bitaaquuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwusqa la nfisaama laha wa macnaa laa ilaaha ila allah altawxiid huwa siru lamni wa sababu alhidaaya towxiidku waa sirta nabadgelyada iyo sababta hanuunka oo allah waxau ihi subxaanah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum almnu wa hum muhtaduun allah waxau ihi jala jalaaluh kuwa rumeeyey ee iimaankooda aan dulmi ku dheehin waa shirki ah ulaa'ika lahum alamnu kuwaasi nabadgelyo iyo ammaan ayay leeyihiin if iyo aakhiraba ay ku nabad galaan wa hum muhtaduun waanay hanuunsan yihiin waxay ilaahay u ballan qaaday mu'miniinta weliba iimaankooda shirki aan ku dheehin inay ammaan iyo hanuun helayaan oo bidulmin waxaa looga jeedaa waa bishirkin saxiixaynka haddaba waxaa ku sugan xadiidu ibnu mascuud in waxa weeyaan saxaabadu markii ay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin shaqa dalika calaa asxaabi rasuuli illaah markay aayaddani soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin arrintaasi asxaabta nebiga waa ku cuslaatay wa qaaluu yaa rasuula allah waxaanay yidhahdeen rasuulkii allow ayunaa lam yadlim nafsah waa kuma kaayaga aan naftiisa dulmiyni macnaha waxay u qaateen walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dee dulmiga had iyo habeen bay naga dhacaya qofku naftiisuu dulmiyaya ehelkiisuu dulmiyaya qof kaluu dulmiyaya yacni dulmigu yacni waxa weeyaan dee qof walba waa ka dhacaya oo waynu dembaabaynaa dembi kastaana waa dulmi marka kaasay moodeen oo waxay yidhahdeen nebi allow waa qof ma qofka aan naftiisa dulmiynee dulmi ka badbaadaya sowna ka halaagsanayba fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laysa daak innamaa huwa shirku rasuulku waxau yidhi kaad moodeen ma aha waa shirki baa looga jeedaa dulmigan alam tasmacuu ilaa qowli luqmaana libni oo hadalkii luqmaan inakiisa ku yidhi miyaydaan maqal oydaan dhegaysan yaa bunaya laa tushrik billaahi ina shirka la dulmun cadiim inakaygiiow ilaahay ha u shariik yeelin oo cibaadadiisa cid kale ha la wadaajinin waayo shirkigu waa dulmi weyn marka dulmigan waxaa looga jeedaa waa shirki macnuhuna waxa weeyi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin waa kuwa rumeeyey ee rumayntooda shirki aan ku dheehin ee iimaankooda iyo towxiidkooda uu badhax tiran yahay ee saafi u yahay marka towxiidka waxaa lagu helayaa ammaankaas iyo nabaddaas ayaa lagu helayaa altawxiid huwa sababu nnasri waltamkiin waa sababta guusha iyo dadka muslimiinta inay gargaarka helaan oo ay maamulka iyo dhulkaba loo dhiibo gacanta ay ku dhigaan waxay ku mudanayaan waa tawxiid oo allah waxau yihi subxaanah wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaat layastakhlifannahum fi lard kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waman kafara bacda dalik faulaa'ika hum alfaasiquun allah waxau yihi subxaanah wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu asaalixaat ilaahay wuxuu u yabooho u ballanqaaday kuwa mu'miniinta idinka idinka mid ah ee camalka wanaagsanna sameeyey rabbi wuxuu u ballanqaaday layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim inuu dhulka gacanta u gelinayo maamulkiisa siduu kuwii ka horreeyeyba gacanta ugu geliyey ee ummaddan awalkeeduba ay u hanatay hoggaanka dhulka iyo ummadda sidaasuu gacanta ugu gelin doonaa walayumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum waxaan u makansiin doonaa oo u suurto gelin doonaa diintooda uu rabbi raallida uga noqday siday rabaan ee rabbi raallida uu ka yahay inay ugu dhaqmaan oo diinta ugu toosnaadaan walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna waxaanu alla ugu bedeli doonaa cabsidooda dabadeed ammaan iyo nabadgeliyo ballanqaadkaa ilaahay markuu siiyey mu'miniinta waxaa lagu gebagabeeyey ballanqaadkaa waxay ku helayaane asalka iyo asaaska u ah maaha ballanqaad iska imanaya waa ballanqaad asbaab leh alla waxau ihi yacbuduunanii oo maxay waxaasoo dhan ku helayaan yacbuduunanii anoo keliyay caabudayaan laa yushrikuuna bi shay-a waxbana ila wadaajin maayaanoo cibaadada waa ii badhax tirayaan waman kafara bacda daalik inta nicmadaa iyo guushaa la siiyey dabadeed kuwa ka gaalooba ee garan waaya nicmada alla u galay fa ulaa'ika hum alfaasiquun kuwaasi waa kuwa daacada alle ka baxay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a jalaaludiin almaxalli aayaddaa markuu fasiraayey waxa uu yidhi huwa musta'nafun fii xukmi tacliil jumlada yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waa jumlo hor loo la bilaabanayo waana fii xukmi tacliil oo waxaa lagu sababaynayaa ballanqaadka iyo mawaaciidda hore oo ilaahay wuxuu ballanqaaday inuu gacanta yacni dhulka uu u dhiibayo oo uu makansiinayo diintooda oo cabsidooda ammaan ugu bedelayo waxaasoo dhan maxaa cillo iyo sabab u ah yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a halkaa markaa waxaynu ka qaadanaynaa ummadaan towxiidka ku toosnayn oo shirki ku dhacaysaa ma mudna mana helayso guusha iyo gargaarka ilaahay uu ballanqaaday waayo shuruud bay leedahay wax la yska helaayo ma aha altawxiidu huwa xaqu llaahi cala alcabiid waa xaqu alle addoommadiisa ku lahaa imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidka mucaad ibnu jabal uu warinaye uu yidhi mucaad kuntu ridfa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam calaa ximaarin yuqaalu lahu cufayr waxau yidhi rasuulka ilaahay baan fan gashanaa oo dameer baan la saaraa la yidhaahdo cufayr markaa ridfiga iyo fangasheent yacni fanku waxa weeyaan waan fangashanaa waa rasuulkuna xagga horuu ka fuushanaa anna xagga dambe ayaan fadhiyey dabeed markaa rasuulku waxau yihi mucaadow ma garanaysaa xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay iyo addoommadu ilaahay xaqa ay ku leeyihiin wuxuu yidhi allahu wa rasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisa u cilmi badan waxa uu ku yidhi markaa nebigu fa ina xaqa allahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay waa inay keligii caabudaan oo cid kale cibaadada aanay la wadaajin wa xaqu lcibaadi cala allah addoommadu xaqa ay alle ku leeyihiinna wa an laa yucadiba man laa yushriku bihi shay-a inaan u cadaabin cidda u timaada iyadoo keligii ay soo caabudday oo aanay cid kale la wadaajin xaquna waxa weeyaan waa xaq ilaahay isagu naftiisa uu ku xaq yeelay ee xaq cid kale ay ku waajibisay ma aha isagaa ilaahay naftiisa xaq kaga yeelay inuu addoommadiisa u naxariisto hadday keligii caabudaan oo aanu cadaabin oo uu ku tafadulo taa uu yani waxa weeyaan ku karaameeyo ugu deeqo atawxiid huwa awalu su'aalin fi lqabr muhimadda tawxiidka waxa kaaga filan adduunka markaad ka tagteed xabaasha gasho su-aasha ugu horreysay lagu weydiiyaa waa tawxiid dee tawxiid haddaanad ku toosnayn su-aasha qabriga waad ku dhacaysa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamo uu yidhi ina almeyita yasmacu khafqa nicaalihim idaa wallow mudbiriin meydku mar alla marka ciidda lagu rogee dadka ay ka dareeraan shanqadhooda kabahooda shanqadhooda waa maqlayaa xiina yuqaalu lahu yaa haada man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuk marka lagu odhanayo iyadoo labadii malag ay imtixaamayaan war nin yahow rabbigaa waa ayo diintaadu waa maxay nebigaagu waa ayo waa halka ilaahay uu yidhi tabaaraka wa tacaala yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu alaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa ilaahay waxa uu qowlka xaqa ah ku sugayaa kuwa mu'miniinta ah nolosha adduunye iyo aakhiraba daalimiintana waa hallaynayaa siduu doono ayaa rabbi u samaynayaa waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ku fasiray yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira qaala nazalat fii cadaabi alqabri sida xadiidka sunanta ku sugan ee baraa ibnu caazib uu warinayo nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam aayaddaasi waxay ka hadlaysaa waa cadaabulqabriga oo aakhirana waa la sugayaa waxaa looga jeedaa dee waxa weeyaan su-aasha marka la weydiiye labada malag ay imtixaamayaan jawaabtii xaq ahayd baa lagu sugayaa oo ka baydhi maayo xaqa towxiidka fadaaishiisa waxa ugu filan dukhuulu ljannati wannajaatu min annaar jannada in la galo naarna laga badbaado oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-a dakhala aljanna waman laqiyahu yushriku bihi dakhala annaar ninka alla la kulma ee ku dhinta towxiid lana kulma rabbi isagoon u shariig yeelayn janno ayuu gelayaa ninka laakiin shirki kula kulma dee naar buu gelayaa ee towxiid aan ku toosnayn waxaad moodaa wakhtigu inuu inaga dhammaaday inakoo iska gaagaabinayna marka horeba laakiin waxaan kaga baxayaa oon ku soo gebagabaynayaa towxiidku hadduu muhiimaddaa u leeyahay waxa inoo mudan oo muhiima inaynu ogaanno waxyaabaha ama muuqaalada towxiidka iyo shirkigu ay ku kala baxayaane qofkana waxa weeyaan towxiidkana uu inuu ku toosan yahay caddaynaya shirkigana inuu beri ka yahay bayaaminaya waxaa ugu horeeya adducaau walisticaana baryada iyo kaalmo dalabka ducadu waa cibaado siduu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku waxau yihi adducaau huwa alcibaada ducadu waa cibaadadiiba kaannamaa cibaadoo dhammiba inay duca isugu timid xasriga iyo sida loo tilmaamay waa muhiimadda ay leedahay mar hadday cibaado tahay ilaahay keligii bari welina ha baryin malagna ha baryin rasuulna ha baryin yaa allah dhe qur-aanka safxadaha aada soo rogayso ducada ambiyada waa idinka arkay rabbanaa rabbanaa ayay mar walba ku so-aal qabsanayaan rabbanaa dheh oo awhebelow iyo malaa'igii adeegha o dhan waxa kaloo muhiim ah oo ka mid a waxyaabaha yacnii aada ku caddaynaysa towxiidkaaga inaad ku toosantaho shirki aanad ku dhicin gowricii baa ka mid a waxyaabaha dee khaladku dadka uu ku dhaco gowricu waa cibaado sidaad salaada ilaahay ugu gaar yeelayso isaga dartii uun u gowraco cid kale ha u gowraci waayo alla wuxuu yidhi fasalli lirabbika wanxar nebi maxamedow rabbigaa u tuko una gowrac salaada rabbiga leh ayaa gowracana leh aw hebel baan wanka u soo xidhay oan u gowracayaa ha odhannin lacana allaahu man dabaxa ligayri illaah lacnad ayaa uu ku habaaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi naxariista waa laga durkiya ama allaha ka durkiyo qofka ilaahay cid aan ahayn wax u gowraca waxaa ka mid a cabsidii iyo jacaylkii ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad ka cabsooto isaga aad tala saarato isaga waxa weeyaan aada jacaylkaaga u khaalis yeesho iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloon ku gebagabaynayaa marka cibaadada dee baryadaas iyo kaalmo dalabka iyo magangelyada iyo isticaanada waxyaabahaas oo dhan ilaahay waa inaad u gaar yeesho aanad ilaahay cid ku lamaanayn naaqidka ugu weynee haddaad la timaado towxiidkaagu uu burayo naarna aad ku mudanaysaa waxa weeye dee shirki inaad ku dhacdo oo waxyaabuhu ilaahay gaar u lahaa inaad waxa weeyaan ilaahay cid kale ku lamaanayso ama aad cid kaleba u sarfisood u jeediso ilaahayna waxau yidhi nebi maxamed isagoo la hadlaya si aynu tusaale iyo kudayasho uga dhiganno lain ashragta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin walee nebi maxamedow haddii aad shirki ku dhacdood la timaaddo ood cibaadada ilaahay cid kale la wadaajiso walee camalkaagu waa burayaa waanu baaba'ayaa waanad khasaaraysaa siddeed iyo toban nebi ilaahay markuu suuratlancaam kaga soo warramayna wuxuu gunaanadkii iyo gebagabadii ku yidhi walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun ambiyada intaa leeg ee sharafta iyo maqaamkaa lihi hadday shirki la iman lahaayeen camalkoodu waa buri lahaa shirkiguna waa wadaajin wuxuu ilaahay gaar u lahaa cid kale inaad la wadaajiso haddaba si aanad u tacab khasaarin si aanad u noqon caamilatun naasiba qof soo daalo wax badan soo sameeyey haddana khasaaro an midha ka goosan si aanad u noqon kuwa la yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuura oo camalkaagaoo dhan boodh la afuufo hawada la raaciyey aan looga dhigin camalkaaga oo dhan ilaahay u badhax tir inaad cid kale la wadaajisana ka ilaali ikhlaaska iyo mutaabacada ku dadaal haddii kale camalkaaga la aqbali maayo waayo asaaska camal lagu aqbalaa waa tawxiidka iyo mutaabacada man camila saalxa min dakarin aw unhaa wahuwa muumin falanuxiyanahu xayaatan ayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun ruuxa camal wanaagsan sameeya rag iyo dumarba isagoo mu'min ah waxaa lagu qayday walxaal huwa mu'min isagu xaalatliimaan ku sugan qofka camalkaa sameeyo wanaagsan nolol wanaagsan baanu adduunyada ku noolaysiin aakhirana abaal wanaagsan ayaanu ku abaal marinaynaa iimaankana waxaa looga jeedaa waa caqiidadii iyo tawxiidkii markaa qofka camalka sameeya isaga oo ilaahay dartii u sameeyey oo u badhax tiray kagana dayday nebiga sala allahu calayhi wasalam oo tawxiid iyo mutaabace ay ku kulmeen camalka dee ajar iyo abaal buu ka helaya haddiise laga waayo dee waa caamilatu naasiba wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslm alxamdu lilaahi awala waakhira intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online